Suuqyada lagu iibiyo khudaarta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan. Khudaarta hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cambaha, yaanyada, barbanooniga iyo mooska, waxaana sababay hakad ku yimid gawaaridii bixi jirtay maalmaha Khamiista iyo Axadda oo qaadi jirtay khudaarta, taasi oo ka dambeysay burbur ku yimid wadooyinka gobolada Bari iyo Waqooyiga Soomaaliya maadaama ay ka da'een roobabka dayrta. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa khudaarta suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Uberlula uga waramay isbeddelka ku yimid khudaarta iyo waxa sababay.
Khudaarta markaan kaaga waramo xaaladaheeda baryahan waxaa jiro hoos u dhac ballaaran maxaan ku rahdaa nooc kasta oo khudaarta noqotaba marka hadda waa aad bay hadda ganacsigeeda hoos u hooseeyaa marka la yiraahdo loo barbar dhigo bilooyinkii haddaan soo dhaafnay iyo hadda inta u dhexeyso farqi weyn ayaa u dhexeeya oo xagga ganacsiga ah.
waayahay mooska oo kaloo imise baa la iibiyaa
Mooska s- bilooyin saddex bilood ama laba bilood ka hor kintaal baa loo iibiyaa miisaan boqol kiilo ayaa la saaraa kintaalkiisa waxaa la iibin jiray awal afartan iyo shan dollar afartan dollar oo kale hadda wuxuu joogaa soddon iyo shan soddon cambaha xabad xabad ayaa loo iibiyaa xabadii soddon sitay ahaan jirtay hadda waa labaatan iyo shan ilaa labaatan oo hadda uu joogaa alxabadaa loo iibiyaa cambaha bashashan iyo how een, hadda labaatan iyo shan uu joogaa keeshkeedii kontonka kiilo ah meesha awal joogi jirtay soddon iyo shan dollar ilaa soddon dollar joogi jirtan haddana labaatan iyo shanaa la iibiyaa meesha ugu dheer ay ka timaadana waa waa shabeelle inta kale waa gobolka hiiraan waayahay bal yaanyada iyo khudaarta kala hoose ayagana bal ayagana sharaxaada naga sii ee qiimaha la iibiya yaanyadoo kale hadda ugu roon yaanyadan awal bilooyinka ka hor waxaa la gedi jiray saddex doolar ama laba doolar hadda waxaa la gadaa lix doolar ilaa toddoba doolar haasaa la gadaa iyada hadda ugu roon suuqa hadda een, aad malaysaa in ay xooga kor u kacaysa hoos u dhaca marka ku yimid khudaartan ilaa iyo imise maalin imise bilo iga jirta maxaana sababay ugu dambeyn hal shay ayaa sababtaan leeyahay hoos u dhaca hoos u dhacaba waxaa keenayo dhoof la-aanta dadkii bulshada way ka badan tahay mar haddaan waxba la dhoofin bulshada degmada beledweyne joogto way ka badan tahay khudaarta marka taasaa waxaa keenaysa in hoos u dhac yimaado isbuucii laba maalin aa laga- aa laga dhoofiya khudaarta sideedaba maalinta axadda iyo maalinta khamiista bes inta kale inta khudaarta timaado magaalada unbaa isticmaasha meel looma rabo Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Uberlula u sheegay inay ku faraxsan yihiin hoos u dhac ku yimid khudaarta.
bismillaah waa ku dhawahay raadiyo barruha ee magacaydu waa shaaxiib maxamed ismaan kana tirsan bulshooyinta ku dhaqan magaalada beledweyne Ee, waan ku faraxsannahay hoos u dhacan ku yimid quraanta khudaarta noocyadeeda kala duwan koo aadaan ugu faraxsannahay in muhiimadda inaan leedahay waxaa ka mid ah ee, khudaarta horta waa lagama maarmaan Ee, haddii dhan caafimaad loo eego khudaarta inta badan ayaa dhanka caafimaadkaas haddii la dhaho qofka biniaadanka khudaarta way u wanaagsan tahay Ee, waan ka faa'iidaysanaynaa horta hoos u dhacan ku yimid khudaarta waxyaalaha sababayna waa aan ka warqabnaa inta badan oo waan la socnaa haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne inta ay hoos u dhacaan ama qiimo dhimistan hoos ay socoto waan ka faa'iidaysan doonaa oo si wanaagsan ayay bulshadan u dan tahay qofkii danyar iyo qofkii kalaba inta wuu iibsan karaa marka faa'iido badan ayaa noo leedahay haddii aan nahay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne Hoos u dhacan ku yimid khudaarta ayaa waxaa khasaare badan kala kulmay beeraleyda Beledweyne iyo ganacsatada iibisa khudaarta maadaama aysan isku mid ahayn tacabkii ka galay beerta iyo qiimihii ay soo saartay marka la iibiyo khudaarta.